aan ku bilaaba magaalada london seer maxamuud cumar oo ka mida kooxda walaalaha sweden oo ka waramaya sida uu u arko xariga loo geysta fanaaniinta marka horeba horta walaal fanka soomaalida aniga seela tahay uu iska xidhnaa oo shanta soomaaliyeed waad og tahay oo ma jirto hay-ad madax banaan oo fanka mar walba waxaa la hoosgeeyaa wasaaradda warfaafinta iyo ahlinta dadweynaha la hoosgeeya aniga siday ila tahay waad og tahay oo imaka maalin dhowto kuwii ugu dambeeyey fanaaniintii ugu dambeysay hargeyso joogtay ee xamar ka timi waxay ahaayeen cumar shooli baa jooge lafoolaa jooge cidina ma ay xidhin xamar markuu noqdana cidna ma ay xidhin laakiin dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan maamul maamulkii wasaaradda warfaafinta somalilandna waxay leeyihin shaqaalay ahaayeen iyaguna waxay leeyihin shaqaale ma leeyihin marka haddii aanay shaqaale iyaga u ahayn oo wax iyaga u gaaro oo ay ku haysteen aanay jirin aniga waxay la tahay qof fanaana oo xamar tegey in aanay ku munaasib ahayn in la xidho marka in mataqaanaaye fanaaniintii laga dhigo meeshay digay inay tahay meel mataqaanaaye qaldan oo lagu xidho aniga qalad baan u arkaa cabdirashiid cali xamare waxa uu ka mid yahay bahda fanka soomaaliya waxau ka waramayaa dareenkiisa ku aadan xariga loo geysta fanaaniinta ka fanaaniin ahaan haddii xaqiiqada marka xaqiiqada laga hadlayo aada baan uga xumahay anigu xarigaa lagula kacay nimanka fanaaniinta xidigaha geeska waa ubaxi dalka fanaankuna sidiisaba xuduud ma laha maraykankuu tegaya adduunkuu tegaya meeshuu doonuu tegaya wixaas soomaali ku heesaba waa uheesaya sideedaba waxaa qurux badan had iyo jeer xadhigga fanaaniinta inaan la siyaasadayn maxaa diiday ganacsatadii ugu waaweyneed ee businesskoodii ayaa uga furan ganacsatooyin kaleo waaweyn ayaa businesyadoodii ka socdaa magacoodii ku wada dhegan yahay muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan iyo bulshada afka soomaaliga ku hadasha yaa ka xaaraamtimeeyey markaa in fanaan la yidhaahdo ma tegi kartid koonfur waa qalad taa waxaan u arkaa qalad dayax dalmurshe waa fanaan da'yar waxay magaalada muqdisho ay barnaamijkii ciidda ku wada digeen afarta fanaan ee lagu xiray magaalada hargeysa waxau ka waramayaa sida uu u dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi horta aad baan uga xumahay in fanaaniin soomaaliyeed oo faniskooda u yimideen inay qanciyaan in la xidho horta aad baan uga xumahay boqolkiiba boqolna waan cambaareynayaa waxaana leeyahay dowlada dowladda somaliland inay maxaa lahaa isheeg xoriyadooda dib u siiyaan ilan waa fanaaniin dadka ma aha siyaasiyiin mana aha qof meel ku kooban fanaanida hodan cabdiraxmaan ayaa ka mida fanaaniinta dareenkooda ka dhiibta sida u arkaan xarigga loo geystay afar ka mid a fanaaniintii kooxda xidigaha geeska wallahi haddaan dareenkayga maanta walaal aan kuu sheego wallahi shucuurteedu way kacsan tahay dareenkayguna uu kacsan waana xanaaqsanahay waxaana ka xanaaqsanahay dameer xumada iyo maxaa la yidhahdaaye iyo xumaanta intaa leeg ee fanaan soomaaliyeed oo tegay dhul kale oo soomaaliyeed in lagu xidho waxaa tegtay soomaaliya meel kamid ah waxaan arkaa nasiib darro maanta kusoo kordhay ummadii soomaaliyeed waxaa nasiib darraha inay kenya tegi karaan inay tegi karaan meel kale wadamo kale oo afrikaana laakiin aanay awood u lahayn dhulkii ay afkooda lagaga hadlayay luuqadooda lagaga hadlayay laga ixtiraamayey taageero intaa leeg ay kuleeyihiin markay tagaan in lagu xidho aad baan uga xumahay walaalo fanaan soomaaliyeed walaal oo welibana maskiina oo welibana haween ay ku jirto oo hooyo ah xamdakun waa hooyo waa fanaanad soomaaliyeed waa haween in maqsin yaroo madow lagu xidho oo ay ku dhex xidhan tahay oo welibana gamcihiina ay kasii xidhan tahay sawiradu meel walbay yaallaan cabdulaahi maxamuud cabdulle oo loo yaqaano boqol oo ka mid a fanaaniinta waqooyiga america kuwooda ugu caansan ayaa isna ka warramaya dareenkiisa ku aadan arrintaasi horta waa xaalad aada iyo aada u xun oo aanan dhabi dabir ahaanteenba soomaali haddaan nahay fanaaniinta dalka haddii naaba aan maxaalika ahayn dee wixii maaragtay ah siyaasad waxaan u malaynaya inaan fanaanku una shaqo ku lahayn una gelin maaragtay u uusan maaragtay fidanihiis aanay ahayn laakiin waxaan leeyahay dadku inay kala gartaan luuqada soomaaliga iyo soomaalinimada inu waxaan rabaa inaan u sheego dowladda somaliland wax xaqdarra waxaa lagu sameeyey fanaaniinta raalli kama nihin in xarka lagu xirxiro ee meel la geysto iyaga maaragtay drivat ay ka dhigtaan wax maaragtay siday doonaan ay ka helaan fanaanka dalmaryare oo ka mida fanaaniinta waqooyiga america ayaa isaguna sharxaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay afar ka mid a fanaaniinta xidigaha geeska wallahi walaalo fanaaniintu kolley xuduud ma leh waa aniga fikrad ahaan waa arrin aada uga xumaaday ma umalaynaya last twenty four hours waxay ila mid ahayd waxaan ila dhasho kale ila xidhay waa arrinaan aada uga xumaadnay kulligeen meel walba joogto fanaaniintu aada ay uga xumaatay bulshada soomaaliyeedna aada ay uga xumaatay waxaana ana dhihi karaa waa colaad hadda lagu abuurayo bulshada dhexdeeda siyaasadda nimcaan iyo ciro iyo oday iyo xamda ma ahan xildhibaano ma aha wasiiro ma aha siyaasiyiin waa fanaaniin udhexeeya ummadda soomaaliyeed waxayna ku heesaan afka soomaaliga afka soomaaliguna waxa weeyaan geeska africa oo idil baa lagaga hadlaa ma ahan soomaaliya keliya xataa de siyaasadda xasan sheekh maxamuud iyo udhexaysa silanyo maxaan ku idhahdaaye ma ma ma ka dhigi karto fanaaniinta xuduud ma u samayn karto maxamed aalta ayaa isaguna sheegaya sida uu u dareemayo xarigga loo geystay fanaaniintaasi wallahi horta waa arrin maaragtay yani aan oran karo qalad laga galay dhalinyaro fanaaniin ah yani waxaan aaminsanahay qofka fanaanka ah uma aha maaragtay fanaan dad gooniya wuxa u yahay ummaddaas maaragtay isheeg luuqadooda uu ku heesayo ayuu fanaan u wada yahay yani maaragtay isheeg shaqooyin badan ay qabtaan marka hal ummad keliya uma qabtaan waxay u qabtaan soomaaliya oo idil canab cabdiraxmaan indhadeeq waxay ka mid tahay fanaaniintii ugu horreeyey ee kasoo caanbaxay waqooyiga america waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan xarigga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska qaar ka mida
haddaan anigu dareenkayga ka hadlo waxay ila tahay fanaaniintu sida already fanaaniin hore iga badanba ay wada sheegeen funku ma laha qabiil marka anigu canab ahaan haddaan dareenkayga ka hadlo fanaaniintaasi haddii ay tageen gobollo kala duwan ama ay soo mareen wadamo kala duwan haddana ay gurigoodii kusoo noqdeen anigu ma arko waa wax riisan ah oo ma aragtay fanaaniintaas lagu xidhxidho wallahi iima muuqato waayo waa dad iska soo shaqaystay soo soo heesay soo noqday gurigoodii kusoo noqday xarigga fanaaniintaasi ayaa marka la fiiriyo baraha bulshadana waxa uu noqday qodobka ugu weyn ay dadku ka doodayeen iyagoo lagu soo bandhigayay fanaaniin iyagu soo gudbinaya dareenkooda ku aadan xarigga loo geystay fanaaniintaasi iyo suugaan iyo oraahyo kala duwan oo ay ku cabirayeen dareenkooda